xaafadda hiilaa ee magaalada beledweyne ayaa laga hirgeliyey akademiyada burqa taasi oo lagu baran doono culuumta sayniska iyo teknolojiyadda maadooyinka ay bixin doonto akademiyada ayaa waxaa kamid ah xisaabaadka xulumta maadooyinka sayniska iyo kombyuutarka maamulaha akademiyada burqad macalin cabdulaahi cabdi isaaq ayaa raadiyo beerula ugu waramay ujeedka loo hirgeliyay akademiyadan aas-aasaha dugsiga burqad academy for science and technology aan ka hirgelin bishan xaafadda howlwadaag laanteeda hilaac waxaan u aas-aasnay dugsiga baahiyo markaas aan aragnay inay ka jirto xaafadda maadaama aqoonta loo baahan yahay xilli kasta ama ayba tahay ba lafdhabarta nolosha aanan laga maarmeynin sidaas daraaddeed markaan aragnay baahiyaa markaas xaafaddaas ay u qabto ayaan aas-aasnay dugsigani oo aanan rabna inaan inaan kusoo saarno arday tayeysan oo yacni bayska ka dhisan ee u baahan waxbarashada aan marka aan maskaxdooda aan ku kobcino waxbarasho si jiilal nadiif ay usoo baxaan marka waxyaabaha maadooyin yani dugsiga waxa uu bixiy waxaa ka mid ah luuqadaha ayaan bixinaa inday ahaan leed ingiliish iyo soomaali iyo carabi sidoo kale waxaan bixinaa scientific subjectiska maadooyinka cilmiga math iyo physics iyo chemistry iyo biology sidoo kale caafimaadka qeybihiisa kala duwan ayaan bixinaa hadda isugu horeya fast science iyo fetal science iyo communicable disease iyo gynecology nutrition iyo malnutrition iyo immunization sidoo kale iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaan bixinaa advancing special course yacni oo advancing math iyo public speaking iyo computer waxyaabahaas ayaan bixinaa marka waan idinkaga mahad celinaya mar kale booqashadeena akademiyada culuumta sayniska iyo teknolojiyadda burqad ayaa ka mid noqon doonto akademiyadaha ka dhisan xaafadda howlwadaag laanta hilaac taasi oo ka qeyb qaadan doonto horumarinta culuumta sayniska iyo teknolojiyadda